haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaana soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan iyo weliba ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washingtonna qodobada aynu ku wada caweyn doona aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah aduunyada nin dhoofi oo ninkii sagan doonkii hooyo nin daariskiyo nin dhowrqaday andee andeefay didigiyo laboodabaha uni kamaa dhabaate waa xubin ka hadlaysa hibada dhanka suugaanta gaar ahaan heesaha ee ku jirta dhallinyaro badan oo haddana aan fanaanin ahayn waxaa sidoo kale aad maqli doontaan faahfaahin la xidhiidha dhaqanka soomaalida gaar ahaan carooska miyiga iyo weliba su'aalaha iyo xujooyinka la isku weydiiyo sidoo kale waxaan barnaamijka ka madhnaan doonin ood ku maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga caawana waxa aynu ku wada cawayn doonaa
sundayaal xariir iyo dhabanada xabuubka adabna xeraf lamoodi iyo timaha dhabarka xaabe adu amaa sidaasa weye kulley aan jacaylka aadka ugu helaayo dayaraan buu leey xilliga jacaylka laftiisa dayaraa xilligaa moogta iyo da erey hal abuurka laftiisa
marka hore waxaan idin leeyahay ciid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal bal inta aynaan barnaamijka gudagelin aynu soo wada dhowayna munaasabadda ciidda ciid al adxa islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka fanaanka maxamed suleymaan tube
allamaanta ayaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ayaanta iyo iida wanaagsan ilaahena siiyey isaga koobaale ilaahena siiyey isaga koobaale
ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal codkaasi eebe naxariistii jannaa ka waraabiye maxamed salebaan tubee caddaaynu intaasi kaga soo gudubnay islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno suugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay soomaalidu caanka ku tahay islamarkaana ay muddo dheer fariimaha isugu tabin jireen iyagoo ku wadaagi jiray amaba haatanba ku wadaaga xogo islamarkaana ku sawira xaaladda markaasi taagan iyagoo adeegsanaya gabayo maansooyin iyo weliba qaybo kale oo ka mida suugaanta waxaana qaybahaasi marka laga imaado oo kale ay heesuhu ka mid yihiin dhinacyada suugaanta ee laysku madadaaliyo iyadoo ay jiraan dad aan fanaanin ahayn oo haddana leh hibe u gaar ah oo ay cod iyo weliba luuq hallaasiya bulshada ugu tebiyaan qaar ka mid a heesaha waxaana dadkaasi ka mid a cabdiqani jaamac kaarshe oo ah wiil dhallinyaro ah oo aan fanaan ahayn balse heesaha qaraamiga ama waayadii hore la qaaday bulshada ku madadaaliya waxaana uu cabdiqani barnaamijka caweyska washington ugu warramay qaar ka mid a heesahaasi oo ay fanaanin kale hore u qaadeen iyo weliba aroosyada miyiga iyo su'aalaha iyo xujooyinka bulshada lagu xidho oo uu bilowgii hore heesahan ka qaadi jiray islamarkaana uu ka qayb geli jiray bal aynu ugu horraynba barnaamijka caweyska washington kusoo dhoweyno cabdiqani jaamac kaarshe aad baad umahadsan tahay walaal cabdixakiim shirwac aad baan ugu dhowahay waana idin mahad celinayaa fahra c o washington waayahay anaguna sidoo kale aan ku mahad celinaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato ugu horreynba haddaan ku weydiiyo cabdiqani goorma ayaad aragtay amaba aad isku aragtay hibadan inaad heesi karto ama aad suugaan tabin karto ama aad codkaaga aad iyadoon music lagu darin oo sidiisa aad suugaanta kala duwan ku gudbin karto cabdixakiim shirwac walaal aad baad u mahadsan tahay iyo waxa suugaanta la dhaho ama inuu qofku yeesi karo inta badan waa mid ku xidhan deegaanka uu jeedo ama environmentka hadba sida loo dhiga ah marka waxa inta badan ana noloshayda inta badan waxaa kusoo qaatay deegaan miyiga marka taasaan odhan kala way koofsaraysay yaraantaydii waxaa jirtay iyo aroosyada miyiga iyo meelaha ciyaar dhaqameedka wada aragtay inta badan baan filayaa si wanaagsan kuwaasaan inta badan ciyaar ciyaar gudi jiray oo aan tegi jiray inta badan yaraantayna xaafadda inta badan magaaladayda deegaankayda saxaaya wadaamagooda intaan ka baxsayaan miigada tegi jiray marka markaas aroosyada miiga iyo kuwaasaan inta badan adigu aan kenya sheegi jiray marka markaas adigu dee dadkaad ka dareemeysaa in adigu leedahay iyo in kale si wanaagsan marka n haddaynu soo qaadano bal aroosyada miyiga oo kalea tilmaantood soo carabaaftay heesaha waynu u geli doonaa n heesihii amaba sugaantii gaarka ahayd ee amaba kuwa dhaqanka ama heesaha caanka kuwa deegaanadaas ee inta badan aroosyada laga qaado maxaad naga xusuusin kartaa ama aad ka xusuusataa ni wallaahi waxaan ka xasuustaa waa laba qaybood yani marka miyiga aroosyada miyiga lasu mariyo midi waa ciyaar dibadeed oo waxaa ciyaara inta badan dei jirayaasha iyo dadka miyiga midna waa ta gudaha oo dadabta la dhahayo dadabta waa heesihii qaraamiga ahaa ama heesihii hore hadda say dadku yaqaanin oo jirkaan loo tumo marka inta badan anigu tan ama jaandheer ha noqoto ama ciyaar kale ha noqoto tan shacabkuma raggaa la jiibin jiray jirayaasha ama raggaa reer miyiga inta badan anigu waxaan ku badnaa tan jirkaanka ee ah heesaha qaraamka ama heesihii hore inaan qaado waa macnaha waa heesihii ay fanaaniintu hore u qaadeen ee qaraamiga ahaa fana ayaa qaraamiga ha dabcan fanaanintii hore ay hore u qaadeen kuwaasaan inta badan anigu aan qaadi jiray oo dad anaan meel kale ka baran oo iyada laftoodun aan ka bartay isla aroosyadii iyo xafladaha aad ka qayb gelayso unaad ka baratay waa si wanaagsan la aroosya mindon aan ka bartay waa si wanaagsan haddii mid ka mid a aynu soo qabanno n n n maxaa maxaa ka mid ah heesihi aad qaadi jirtay amaba aad codkaaga ku luuqin jirtay aroosyadaas aroosyamigi wallahi heesahan ka qaadi jiray waxaa u badnaa allah ha u naxariiste boqorkii codka soomaaliyeed maxamed salebaan tube heesihiisii hees odhan jirtay adduunyada nin doofiyo ninkii sedan doolkii hooyo nin darisbiyo nin dhowla qaday andif andifay didigiyo labodaba hawli kamara dhabaate qof waliba wixii taforkay kaga taala ana dhaway jaclididkaasa nadendeniya jacaylkeedu dhuuxiyo lafaha u dhadhaye maxaa dhacay ninkii dhankaaday utirtaa baliisuye madhiirado nimaan garabo wax lagula dhisay nafta loo ilaayo adigii cidaa umuuqde calalaay jaclililkaasa la dheeldheeliya cabdicakiinow kuwaasaa ugu badnaa heesahan qaadi jiray la dheeldheeliyayo sida cumar dhulle cabdi taariik fanaaniinta allah naxariiso dhammaantoodii maysiin kuwaasaa ugu badnaa heesahan
n qaadi cabdiqani waa cajiib weeyaan haddaynu hore ugu soconno ma aha uun n hibada amaba waxa aad ku shaqaysaa ama aad inta badan aad bulshada usoo bandhigtaa inaad sugaan uun aad heesto heesahan aad qaado dabcan sidoo kalena warbaahintaad ka shaqaysaa saygu maqaalaha dabcan dabcan ha walaal ha cabdixakiim shirwac walaal heesahan hadda qa- qaraamkan aan qaado marka yaraantaydii aan xagga wadaamaga keyman hargeysa usoo wareegay raaciyanka horta tisiya qaranka ayaan ka shaqayn jiray oo aan burcayo xagga uga shaqayn jiray tacliin xaggan baan usoo wareegay labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxaan ka howl bilaabay tcga sab t c markaa la furay oo aan hadda shaqaalo ahay marka inta ugu badan editor qaybta farsamada oo cameraman iyo editor baan ku shaqeeya oo aan hadda kaga howlgalo hargeysa gudaheeda hawriilnimadana inta badan iyagana waan ku shaqeeya walaal waa si wanaagsan waxaad isagana cabdiqani soo hadal qaaday fanaankii cumar dhuulan cali isagana oo aad tidhi isagana heesihiisana qayb bay ka ahaayeen dabcan an laftarkeyga waxaan arkaa adigoo si wanaagsan iyadana u qaadaya cumar nuur cabdille oo isagana dee fanaaniintii codadkoogu aadka ay cajiibka u ahaayeen gaarka u ahaayeen ka mid a marla arag bu ha maxaa iyadana ama cumar dhuulle ama cumar nuur cabdille heesadoodii haddaad iyagana inxasuusiso ka mid a ilaahay haba naxariistoote cumar nuur cabdille waan kaa ilaaway cumar nuur cabdille waa fanaaninta iigu horeeya ee aan heesahooda ama jamaad ama bisha timaha guudkooda dadkaan a fanaanintan aadka u jeclay buu kamid yahay heesihiisa waxaan ka xasuustaa heesaa miyigaa ka qaadi jiray heesa tiraahda bisha timaha guurkee siduu dhayaasaya dhaxniyo idina hadalka qamaga ilka dabarcadkadayaay in markaan fiirsado fanax yaraada nuurkii idisayay cabaryahaa isla jaadayda calada dagaal labaada taraabiyo waxyaa dushooda sandaqaaqa lafiyaa dayo anigu yaabay madalkii kitaabkiyo diintii nusheetiye yagana fardowto soo daahira doqontii nasiible damac kaa galaabaad doqontii nasiible jamac kaa galaaba degan waad la saadhaa daymada jaleecada
markii aan ku daawaday indhuhu meela diidaan dankuma yeelin daruuriyahay adoo kaali nabiyood dabadii lama keenin dunida nasiibka hayu kaa daro nasiibka hayuta cajiib cajiib cabdiqani aad baan kugu mahad celinaynaa aad barnaamijka nagala qayb qaadato haddaan ugu dambeyn ku weydiiyo sugaanta marka laga yimaado dabcan dee soomaalidu dhaqan bay leeyihiin wakti inta badan aad kusoo qaadatay saa tilmaantay in aroosyadii aad ka qayb gasho dadka madadaaladeeda aad qayb ka noqoto marka laga yimaado sugaanta iyo heesahan hal xidhaalayaal baa laysku xidhaa qaab buu aroosku dhacaa xujooyin baa laysduldhigaa su-aalaha laysweydiiyaa iyada taasi maxaad ka xasuusataa waxyaabihii inta badan ama qaabka u dhici jireen xafladahaas aroosyadaas wallahi walal waad mahadsantahay cabdixakiim waxaan ka xasuustaa aroosyada laba askari baa loo samayn jiray dabcan oo laba kooxood baa lakala samayn jiray marka marmar waxaa dhici jirtay labada kooxoodo mar ay heesihii ku kala badan waayaan markaas waxaa imaan jirtay xal xidhaalayaal waxaan kasii xasuustaa maadaan example kusoo qaado xal xidhaalo oran jiray waxaad iska su-aalaad bay hayd dhaqanki mar mar xag diinigaa loo gudbaya oo su-aalo diinigaa lajuuunaya sidii dadkan dee iska baadinay jaahil isaga badna ay diinta uga faa'idaystaan oo diin ahaan u bartaan mar dhaqaniyan iyagu inta badan dadkaa miyigu waxay ku badan jireen su-aalahooda qaybta dhaqanka oo waxaan ka xasuustaa su-aalahay la weydiin jireen markaanu ogaamo ama xaggaa miyiga ka magaalada ka tagno su-aalaha iyagu nagu xiri jireen waxaa sheegtaa nirigtu wadada ay marto mar ee aanay mar labaad marin ya waa nirigta hadda oo hashi oo hashi hoosteeda aada noqonaysaa wadada geelu marmaro ay ahayd wadada geelu marmaro ee aan mar labaad marin aad aad maskaxiyan u dhisan bay ahayd oo haddii hashi hoosteeda oo nirigtu marka iga tahay marso markaa su-aalo dhaqaniyan noocaas iyadu inta badan la weydiin jiray annaguna kuwa diin diiniyanka ee diinta inta badan ah baanu weli ayaanu weydiin jirnay dagaalkii bedel goormuu dhacayo maka goormaa la furtay kuwaas anaguna weydiin jirnay si wanaagsan markaa dee markay laakiin hees gaadho qof lasoo qabtee la yidhaahdo hal lays furto adiga cidi kuguma iman jirin qiyaas ahaan
wallahi cabdixakiin shuruucow hadad dadka inta badan horta waxaan waa jaanis iyo fursad fanka la dhahaa fankan horta inta badan anigu marka la ama la su-aalo la weydiinayo horta anigu fanaan meya cabdixakiin waan ka hor iyo dhacay fanaan inta mala sheegtay fanaana meya dadkeena waxaa ku badan hadda qofkii heerka la-aanu lahayn in la siiyo ama uu dusha ka qaato injineer doctor saxaas waxba la qofkii teatan aan lahayn laga sare waana waxyaabaha horumarka inaga hortaagan ama dee dadku inta badan u guulaysan waayaan marka anigu fanaan mahi waayo maanta marka la dhaho cabdiqaninka haashawe aa fanaan de hal hees iilayaa sida sabab ma jirtaa may baa la odhanayaa marka Aad iyo aad.
heesankan inta badan een, een, ma qaato tan haddaan usoo noqdo een, heesaha miyiga waxaa jooga niman aan haddaan dee anigayan aan ku heesiya aan aan noqon jiray dadka mar ya laba lasoo mar qura lasoo kiciya mar laba rag baa joogay kun toban boqol heesaa ilaa labada habeenimo isaba gelinaya ilaa caweed xilliga dambe oo codkay leeyihiin ama taalantiday leeyihiin cajiib aada aada u yaabaysa aad iyo aad marka dadka qoladeenan heese iyo iyo- ama qalaada ku qoladeedan baan kamid tahay Mhm.
qolada waxaan u noqonaynaa aa kula karsana seerasar baan u noqonaynaa xagga dambe ka gelaysaan
xagga damben macnaha ka gelina Mhm.
wallaahi aad dad cajiiba miyiga jooga mayane way waa waa way koobantay in la helo qof isagoo haddana een, eh, hibadii leh haddana ilaah aan weli halkaa ma gaadhin Een, cabdiqani waxaan ku rajaynaynaa wakti wanaagsan dabcanna waxaan ku leenahay ciid mubaarak eh, iyo ciid wanaagsan baan ku leenahay iyadoo ciiddii soo gelayso waanan kaaga mahad celinaynaa inaad barnaamijka caweyska washington nagala qayb qaadato aada iyo aad bad wala maasantay dhammaan caweyska yaan fahmina caweyskiyale cadagsiyale waan idin mahadnaqayaa sidoo kale uma ummadayda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ciid maarig baan leeyahay gaar ahaan ummadayda ummadda eh, ummadda muslimiinta waan leeyahay ciid maarig baan leeyahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed si khaasa ummadayda somaliland ciid mubaarig baan idin leeyahay sidoo kale cabdicakiima degmadayda walaamigo ciid Mhm.
mubaarig baan leeyahay adigana walaal ciid mubaarig baan ku leeyahay aad Ciid baad mubaarak wadaamagoo markaan maqlo waxaan xasuustaa geedkii quruxda badnaa iyo jidku labada dacal ka marayay geedkii geedkii naagu labada dacay ka marayay Ah.
qaarkoodu baa ku timaadee baa degmadii si fiican u dareeraysa si wanaagsan cabdiqani adigana waa kusoo salaamaynaa weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii cawayska washington ee markana dhegaystayaalla waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii afraad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaane maxamed muumin ababe oo ka mid a abwaaniinta ku nool dalka jabuuti waa hagaaga haddaynu hore ugu sii soconno waraysigeenna een, eh, maxamed muumin ababe een, eh, een, dabcan dee suugaanta kala duwan oo aynu heesaha hore aynu soo ka soo sheekaynay cawaalaadan iyo qaadaan een, bike iyo yurub iyo mursal haddaynu intaan kaga nimaadno oo aynu u gudubno waxaa jira iyadana suugaan kale oo ay qaadaan fanaaniintii hore hobolada waaberi oo ereyadooda aad aad curisay haddaan gaar usoo qaato heesta xasna ee u qaado een, fanaanka cabdiqaadir macalin cumar juba Een, bal heestaas iyo say ku timi haddaad faahfaahin naga siiso Een, heeska horta fanaanka aad baan u salaamayaa cabdiqaadir juba waa waxaa farxad ay tahay oo sharaf baana ii tahay inaan xilliyo weliba aan bilow ahaa oo heesaha xilliyada aan bilaabay sugaanta ayuu ayaan heeskaa u sameeyey iyo heese kale oo maogtahay iyaguna dhowr ahaa oo kala duwanaa een munaasabad ka duwan lahaa een marka ee, waa fanaaniinta aan hubo inay soo gacan qabteen oo fankayga gacan qabteen korna u qaadeen marka heeskan heeskan waxaa la yidhaha sida xooraarcayntii culimadu xarifeen sundayaal xariiriya dhabanada xabuubka dabna xaraf la moodiyo timaha dhabarka xaabe Een, aduu amaa sidaasa weeye Mhm, Een, wax- kulley ee, aan jacaylka aadka ugu helanaayo mhm.
wax dayaraan buu leeyahay xilliga jacaylka laftiisa dayaraa xilligaa moogtahay iyo dee erey hal abuurka laftiisa waan gartay oo qoonba waxaad moodaa inaan ee, doolasis badan baan dee wax walba inaan samey doonaya moogtahay waan gartay marka een, waa jacayl adiga kugu saabsan unbuu ahaayo aad kusoo bandhigaysay unbuu ahaa ha ha ha ha
sida curag xalaal moodu aan lagu xambaaro oo dumar ishootiyo xabintiisay adagto ma laga ilaasho xigmadiyo aqoon bale xushmadeeda keliya aftaxiisa dilfooca عشت كوب وحسيسي ملقى إلى الشوق حكمتي وأقوم بالي مش ما تذكريها أفتحي سكر سوق عشق كوب وحسيسي Kastoota ee kaba xasna aragtideedii kama xiisa dhacayee maxulkii hablaha iyo habla maxulkii hablaha reer jabuuta
waa gartay marka maxamed waxaa ka muuqata heesta ammaan gabadh la ammaanayo xumaan laga ilaasho xigmad iyo aqoonba leh xushmadeeda keliya nafta xiisa geliso cishqiga lagu xasila marka de waa ammaan gabadh si weyn loo ammaanayo taa waa cid gaaraad ammaanaysa markaa adigu kulley waxaan ammaanayay maogtahay inaan doorashaan ku jiray baan ku leeyahay xilligaa waa xilligaad oo xilligaad xulinaysa xilligaa waxaan sii tilmaamanayun qiyaastii waxaan dhigayay sawir baan samaysanayay sida caadiga oo qiso caadi oo gaara ma lahayn lakiin waxaad moodaa inaan sawiranayay maogtahay taan rabo marka gabadha oridaada noqon doonta ee aad niyadda ku hayso ee aad rabto ayaad sii sawranaysa inay noocaa noqonayso noocaan ba noqon doonto k- markii dambe magacan waxaa waxaa geliyay xasna waaa ka waxaan uga dhignay waxaa naga codsaday nin noo sameeyey biyaanoga noona duubayay maogtahay oo la yidhaahdo naasir naasir inaan la yidhaahdo biyaanisti ah oo caanfariga Mhm.
ayaa yidhi xaaskayga xasno la yidhahdaa heeskan ammaan badan baa ku jirta mog markaasuu yidhi magaca xaaskayga halkaa laii geliyay xasno yidhi baraca markaasaa heestina xasna loo bixiyey markaas anaga sir xasno bixnay cabdilqaasi baa dee yaa yidhi marka waan waan ugu deeqnay waan siinay waan gartay marka maxamed haddaynu egno waad ducaysatay oo dee dabcan gabadhii waad soortay En heesyadii hore aan soo qaadanay ama sugaantii hore aan soo qaadanay ay fanaaniintu qaadayeen hadday noqoto xabad muuse heestu qaadayo oo kale xasiliya oo kale oo Ah.
dee waa marka ma odhan karnaa waad heshay ducadaadii oo way kuu dhawowday aad iyo aad aad iyo aad be- waan anaa waan kula hayba oo mogta hees xitaa aan ku sheegay inaan ducada helay oo aan leeyahay duco waalid baan kugu hantiya daacadaan ahay ayaa jirta mogta waan gartay iyadana yaa qaadaan Xaaskayga- weli ma soo bixin heeskaas waa ereyada waa qoran yihiin weli way qoran waxaa yihiin dhawaan soo bixi doonaa waxaa heesi doonaa cawaalan leeyahay inaan inaan rabaa inaan siiyo dhawaan xawaalaadan baa qaadada iyadana waa sugi doonaa
sida xuura lacayntii ugu maro cabdiisay sumiyaal xariiriyo dabanada xabuubka sida xuura lacayntii ugu maro cabdiisay sumiyaal xariiriyo dabanada xabuubka naxarab la moodiyo dhulaha xareeta ma dhabarka xaabiyo fadna toosaantiyo lafyaha xaragadane naxarab la moodiyo dholaha xareeta madabarka xaabiyo qofka tosaantiyo lafyaha xaragadale
gudahaana dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan daniyatiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay sidaa iyo ciid wanaagsan